runtii waxaan u aragnaa waxa meesha ka socdo wax mataqaanaa maamulka marka socoto ila soomaaliya iyo madaxweynaha dhinaciisa sababto ah waxa waaye madaxweynihii wuxuu kusoo fashilmay gacanimuloojintii galmudug ma hadda aan ujeedno natiijadii kasoo baxday ay tahay in colaad la iskula fadhiyo colaadna lasoo wada galo dadna ay kulli ku lacdeen meeshaas wuxuu kaloo ku fashilmay december markii uu gacmo gacmeyn iyo iyo faragelin la galay gudoheshiisiinta iyo maamul sameynta hiiraan iyo shabaab dhexe isagoo iclaamiyey shir aan wadatashi laga sameynin ku iclaamiyey jowhar halkaasoo ay ka biyo diideen beelihii la rabay inay isugu yimaadaan taa waxay kasii dambeeyeen hadda waa ujeednaa ad waxa ka socda maanta waxa foolxumaha in meeshii dhimasho ka dhacday dadna lagu laayo meeshaas dhibaatada meesha taagan waxay tahay waa haddii madaxda wadanka aysan wadatashi la sameynin beelaha iyo communityada meesha degan aysan arkin aragtidooda waxay tahay wax laga soo maleegay dila soomaaliya ma soconayaan waxaan ku aragnay waxaan ku aragnay jubbaland waxaan ku aragnay koonfur galbeed waxaan ku aragnay galmudug waxaan ku arkaynaa hadda puntland yani haddaadan dadka la tashanin aadan wax la wadaagin anaa wax wato ma soconayso kalitalisnimana civil warkan waxaan ku gaari waaya dagaalada waxaan kusoo gaari waa waa kalitalisnimadii soo socotay kow iyo labaatan sano wixii sagaashan ku ka horreey yani ceebta ugu weyn hadda waxay taaganta waxay tahay ogaaskii xawaalle ogaaskii gaaljecel wabaradii kale oo guullaba iyo iyo qabaaimada kale mesha deganaa dhan wantay isku yimaadeen dhahayaan war walaalayaal hana dadejina soomaali weyn haddaa tihiine waxaan rabnaa horta dib heshiin inaan sameyno halkaas dhibaato wanaa kasoo dhacda labaatan sano waxaa lagu dagaalamay dayfow waxaa dagaalamay qabaailo kaleoo oo hiiraan wada degan oo dhinac walbaa lagu wada dagaalamo maanta hadday isla karteen waxaan dhegeysanaya voice of america yani codka voicekan dhegeysanaya iyaas xasan iyaas xasan iyaas khaliif oo dhahaya war prime ministerkii iyo ra-iisul wasaarihi waxaan ku leedahay waxaan rabnaa inaan gogol dib heshiisiin furanno waan si dhab u heshiino waxaan rabnaa inaan noo furtid gogoshaas inaan noo furtid prime ministerki waa ka noqday cibaadadii soo noqonaa xaggee ku dhacday xukuumad dad dhahaya waa heshiinaynaa dhehayso waa kasoo tashanaynaa inaa heshiisaan waa aabta ugu weyn waa runta hadda meesha la tashanaya waa naqaanaa waxa waaye ninkaa buurta fadhiya waa lidaa xasan sheekh oo aan shaqadiisa ahayn in la heshiiyo laakiin ay ugu degan tahay madaxweyneha noqonaya laba labada kun iyo iyo lixdii toban labada kun iyo lixdii toban waa lasoo gaaray madaxweynena ma noqonaayo laakiin ummaddaa inuu halaayu rabaa habeenkaas uu boysha ka hadlay ninka la yidhaahdo ugaas ugaas xasan ugaas khaliif hadalku yiro waxay ahayd dadkeenaan degan gobolkan waxaan nahay xabad sugaan nahay xabad sugadii uu tilmaamayo waa dhacdaatay walaa habeenka hore waxaa ku dhacay maanta xabadaa ka dhacday meesha waxaa kaaga daran inuu diray madaxweynaha nin layidhahdo maane oo isku sheegayo wasiirka khulafaatidan ah intuu meeshaas tegey ayuu wuxuu bilaabay aflagaad inuu ka sameeyo inuu aflagaaday oo dhayaal dhaqameedka meesha fadhiyo oo u fadhiyo inay gaaraan xal adigo heshiisiina iyagii kaliya aflagaaday kalimea wuxuu kala aflagaaday dadka meesha degan uu leeyahay dad tabar le maaha dad isdifaaci kale maaha waxaasoo kale lagu leeyahay dawladniman sheeganayo marka waxa waaye ceebta meesha ka taagan tahay waxaana haysato hogaamiye xuman la-aanana haysato wadanka waayahay abukaate dastuurkan sida kumeel gaarka dalka hadda u yaalla dabcan adiga dadkii qoraad ka mid ahayd oo gacanta ku hayay waxyaabaha kale ee xusida badan waxay tahay xeerar baa jira baarlamaanka u ansixiyey oo dastuurka haddana ku dabaqan tusaale ahaan hadda xeerka warbaahintoo kale wuxuu mamnuucayaa dacayad iyo been abuur midna inaan la baahin karin marka si markii loo fiiriyo haddii mas-uul dowladda ka tirsan oo arrimaha noocaas oo kale uu ku dhaqaaqo yay tahay cidda awooddeeda iska leh ee fulin karta mar haddii qofkii mas-uulka xasaanad uu leeyahay
waxay ahayd dharaan halkan waxaanu qabanay war saxaafadeed baan sii dayna oo arrintan ku saabsan waxaa haboon waxay tahay ninka la yidhaahdo maareeya oo ah wasiirka warfaafinta ah awoodiisa iyo mas-uuliyadda loo dhiibo waxa waaye in wacyigelin uu ummadda u sameeyo si ay dibulheshiisin u timaado ummadda fikradoodan isugu soo dhaweeyo ma aha wixii loo cayimay inuu noqdo muruq loo adeegsado ee adeegsato siyaasiyiinta waddanka xukunta ama dila soomaaliya inay u adeegsato muruq ma aha runti maxaa yeelay yani waxa loo adeegsado isaga waxa waaye wuxuu ku dhisan yahay sharciga sharcigana wuxuu leeyahay waa inuu keenaa wacyigelin uu dadka isugu soo dhaweeyo shuruucda waddankana waxay dhigaysaa hadduu qofka wasiirka ah ama qofka mas-uulka ah uu bilaabo inuu marin habaarin ku sameeyo ummadda soomaaliya uuna iska hor keeno in asaga laftigiisa dambi la geyn karo maxkamad la geyn karo hadda waxyaabaha aan qabno waxa waa fikrad ahaan horta baarlamaanka markuu furo waa wakeena guddiga anshaxa maarey inuu ka jawaabo hadalladii uu ku hadlay oo aflagaadada ahaa oo isku dirka ahaa tan kale waxa waaye maxkamad madani ahna in la geeyo waa maxaa wuxuu sameeyey luqadda ingiriiska xagga sharciga waxa la yihahda defamation ummad danba wuxuu uga dhacay yani meel uga dhacay uu leeyahay waxba ma qabsan karaano isma dhici karaano dad wax yaqaana ma aho waa ceeb waa runta yani in laakiin waxaan aaminsanahay maarey inaysan ka imaan arrintaas ay ka timid madaxweynaha yani yani ummadaysa waa heshinaynaay hanala dhaafo ayaa la dul taagan yahay wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha prime ministerka wasiirkii warfaafinta waxay daba taagan yihiin laba bilood ay kor taagan yihiin waa ceeb waayo dadbaa waa heshinaya hanala dhaafo waxay ahayd in gogosha loo fidiyo in loo furo in dhaqaalo loo keeno yani waa ogsoonaaya wixii ka dhacay gobolkaas labaatan sano lasoo dhaafo hadday maanta gaareen inay isku wada yimaadaan yidhahdaan waxaan rabnaa inaan heshiino waxa keliya loo haboon waxa waa in la yidhahdo ma heshiinaysaan ha waayahay shirkaan idin furaynaa dhaqaalina waa idin keenina haddaan dhaqaale aan uhaynina ana dhaqaale ma hayna laakiin idinka heshiiyo waayahay abukaata two thousand sixteen baa aan uga shaqaysanaynaa waa ceeb waa runta waayahay abukaata xamad jibriil idinka hadda sida muuqato madaxda dawladda aad baa u dhaliilaysaan inkastoo aad dhaliilaysaan haddana waxa aad qabtaan si toosa dawladda ugama hortagtaan oo uma sheegtaan keliya warbaahintaad umarsiisaan marka maad samaysaan madaxweynehoo kale haddaad wax u qabtaan xildhibaanaad tihiin xasaana baad leedihiin waa u tegi kartaan waa la hadli kartaan caadi intaa ula hadashaan
waxa weeye horta madaxweynahan madaxweyneha lala hadli kara maaha yani yani madaxweyne isu qaatay inuu yahay boqor waayo yani madaxweyne wuxuu ku dhisan yahay dastuur ku dhisan yahay constitutional foundation ku dhisan yahay madaxweynaha wuxuu isku bedelay waxa ingiriiska lagu yihahdo imperial president ama madaxweyne ku dhisan imperadoriya ku dhisan marka asaa u qaatay taas laakiin runtii ma aha madaxweyne dastuur ku dhisan waa dastuurka hadduusan u hogaansamina yani waxa waaye madaxweyne masii noqon karo runtiina sababtaan uga keenay dhowr dhowr ka hor impeachment inaan cajilana taasay ahayd maxaa yeelay roolka uu leeyahay iyo iyo iyo iyo iyo iyo awoodda uu leeyahay xataa ma yaqaano muraayadda inta isku fiiray subxii ma yidhaahdo war madaxweyne maxaa u tahay ma yidhaahdo waxay u haysaa inuu yahay boqor inuu ka yahay waddanka taasna ma soconaysa haddana ceebta dhacay taas